rasuullada cutubka siddeed iyo labaatanaad
oo kolkii aan wada baxsannay ayaan ogaan in jasiiraddaas la yidhaahdo melita oo barbariyiintii waxayna tuseen raxmad qaasa waayo iyagoo waxay shideen dab oo dhammaantayana wayna soo dhoweeyeen sababtuna waa roobkii wakhtigaas jiray daraaddiis iyo dhaxantii daraaddeed laakiin bawlos ayaa soo ururshay xaabo badan oo wuxuu saaray dabka kolkaasaa quraylka daraaddiis waxaa soo baxay jilbis oo gacantiisuu ku dhegay oo barbariyiintiina markay arkeen bahalkii gacantiisa ka laalaaday ayaa midkoodba wuxuu midka kale ku yidhi shakila'aan ninkanu waa nin dhiig qaba waayo in kastoo ubbaddii nabdoonnaan kaga baxsaday haddana xaqnimadu uma oggolaan inuu sii noolaado hase yeeshee bahalkii ayuu dabka iskaga tuuray oo innaba waxyeelo ma gaadhin isagii laakiin iyagii waxay filinayeen inuu haddiiba bararo ama uu markiiba dhaco isagoo meyd ah laakiin kolkii ay wakhti dheer dhowrayeen oo ay arkeen inaan waxyeelo ku dhicin isagii ayay fikiradoodii beddeleen oo waxay isku yidhaahdeen isagu waa ilaah haddaba meeshaas waxaa u dhowaa dhollal uu leeyahay ninkii jasiiradda madaxda u ahaa oo magaciisa la odhan jiray bobliyos kaasuuna waana soo dhoweeyey oo intii saddex maalmood ah ayuu si sharaf ah noo martiqaaday oo waxay noqotay in bobliyos aabbihiis jiibsaday isagoo qandho iyo dabadhiig qaba markaasaa bawlos isagii u galay oo intuu u duceeyey ayuu gacmihiisii saaray oo wuu bogsiiyey isagii oo markii waxaas la sameeyey dabadeed ayaa intii kale oo cudurro qabtay oo jasiiraddii joogtay oo dhammo wada yimaadeen oo iyana waa la bogsiiyey oo kuwaasuna waxay nagu sharfiyeen sharaf badan oo markii aanu dhoofaynay ayay doonida noo saareen wax alle wixii aannu u baahnayn saddex bilood dabadeed waxaannu ku dhoofnay doonni iskandariyo ka timid oo wakhtigii qabowga jasiiraddii joogtay taasoo sumaddaydii ahayd walaalihii mataanaha ahaa markaasaannu nimid surakus oo saddex maalmood ayaan halkaas sii joognay oo halkaasaannu ka wareegnay oo waxaannu gaadhnay regiyoon oo maalin dabadeed waxaa kacday dabeel koonfureed oo maalintii labaadna waxaannu nimid botiyolos oo halkaas waxaan ka helnay walaalo oo waxay naga baryeen inaan toddoba maalmood iyaga la sii joogno oo sidaas ayaan rooma ku nimid oo halkaasna walaalihii markii ay maqleen warkayagii ayay u soo baxeen inay naga hor yimaadaan oo waxay soo gaadheen tan iyo suuqa abiyos iyo saddexdii maqaayadood oo bawlosna markuu arkay iyagii ayuu ilaah ku mahadnaqay oo sii dhiirinaaday oo markii aanu rooma galnay ayaa bawlos waxaa loo oggolaaday inuu keliya intiis u joogo isaga iyo askarigii dhowrayay oo waxay noqotay in saddex maalmood daawadeed uu isugu wada yeedhay kuwii yuhuudda ugu waaweynaa oo kolkii ay u yimaadeen ayuu ku yidhi iyagii walaalayaalow anigu in kasta oo aanan wax xumaan ah ku samayn dadkii ama caadooyinkii awowayaashiintoona haddana anoo maxbuus ah ayaa waxaa layga soo waday yerusalem oo waxaa la ii gacangeliyey reer rooma iyaguna markii ay imtixaameen waxay damceen inay iska kaydaayaan maxaa yeelay sabab dhimasho istaahisha aanay ugu jirin laakiin yuhuuddu markay taas khilaafeen ayaa waxaa dirqi igu noqotay inaan kaysar u ashtakoodo taasuna ma ahaan inaan haystay wax aan quruuntayda ku dacwaynayo sababtaas daraaddeed ayaan idiin yeelay inaan idin arko oo aan idinla hadlo maxaa yeelay rajadii reer beni israa'iil sugayaan daraaddeed ayaan silsiladdan ugu xidhannahay oo iyana waxay isagii ku yidhaahdeen annagu wax warqaddaada oo adiga kugu saabsan yahuudiya kama aannu helin oo walaalihii midkoodna xaggaas kama imaan noomana soo sheegin ama kaama soo warramin xumaato laakiin waxaannu jeclaan lahayn inaannu kaa maqallo waxaad u malaynaysid maxaa yeelay xagga dariiqadan waxaannu ka ognahay in meel walba ka gees ahaan lagaga hadlo oo intay maalin ka ballanqaadeen ayay hoygiisii ugu yimaadeen iyagoo tiro badan oo isna xaalkii aad buu ugu sii caddeeyey oo u marag furay boqortooyada ilaah oo wuxuu iyagii ku weeniyey wax ciise ku saabsan oo ku yaala sharciga muuse iyo nebiyadiiba tan iyo aroortii ilaa fiidkii oo qaar baa rumaysay waxyaalihii lagu hadlay qaar kalena way rumaysan waayeen oo intay dhexdooda ka heshiin waayeen ayay kala tageen bawlose wax keliya ayuu ku hadlay isagoo leh ruuxa quduuska ah si hagaagsan ayuu uga dhex hadlay nebi isaayos markuu awoowayaashii la hadlay oo ku yidhi adigu dadka u tag oo waxaad ku tidhaahdaa maqal baad ku maqli doontaan mana garan doontaan idinkoo arkaya wax baad arki doontaan idinmana dhaadhici doonto waayo dadkan qalbigoodu waa qallafsanaaday oo dhibbay dhegahooda wax uga maqlaan indhahoodana way isku qabteen si aanay indhaha wax ugu arkin oo dhegaha wax ugu maqlin oo qalbiga wax ugu garan si aanay u soo noqon oo aanan u bogsin haddaba idinku waxaad ogaataan in badbaadadan ilaah loo soo diray dadka aan yuhuudda ahayn oo iyaguna way maqli doonaan oo markuu waxyaalahaas ku yidhi ayaa yuhuuddii iska tageen iyagoo isla murmaya oo laba sannadood oo dhan ayuu iska deganaa hoy uu isagu kiriistay oo kulli intii uu soo geshay oo dhanna wuu soo wada dhoweeyey oo isagoo aad u dhiiran ayuu wuxuu ku wacdi jiray boqortooyada ilaah wuxuuna bari jiray waxyaalaha ku saabsan rabbi ciise masiix cidnana uma diidin